barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobarra waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeenna madasha barnaamijkeenna maantana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada hannaanka doorashada ee loo ballansan yahay toddobaadyada nagu soo aadan waxaana hadallada dhallinyaradaasi ka mid ah dadku badanaa waxay yidhaahdaan dhallinyaradu waa mustaqbalka dhallinyaradu waa biri laakiin annagu waxaan dhihin karnaa dhallinyaradu ma ahan biri ee maanta waayihiin oo iyagoo wax baranaayo oo shaqooyinka ku guda jira bay shaqadii siyaasaddiina qayb ka noqon karaan ayagaana wax dardargelin kara oo maskaxdooda fiyooda sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnay
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese warkii caalamka
ciidamada dalka siiriya iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa maanta mar kale isku dhacay iyada oo dhinacyadu ay dadaal ugu jiraan sidii ay u kala maroorsan lahaayeen magaalada xalab ciidamada dalka siiriya ayaa hore u dhaqaaqay si ay gacanta ugu dhigaan qaybo ka mida magaalada xalab oo ay maamulayeen mucaaradku kadib markii ay rasaas ku soo rideen qaybta ay magaaladaas ka maamulaan ciidamada mucaaradku khasaare kala duwan ayaa labada dhinac soo gaadhay wasiiradda deegaanka ee dalalka ku bahoobay ururka midooda yurub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada brussels si wada jira u ansixiyey heshiiskii magaalada baris ee sanadkii laba kun iyo shantii ee khuseeyey isbeddelka cimilada midooda yurub ayaa u baahan inuu saxeixo heshiiskaasi si uu kursi uga helo miiska wadahadallada ee shirka isbeddelka cimilada ee lagu wado inuu bisha novembar ka dhaco magaalada maraakesh ee dalka morocco maalinta talaadada ahna madaxda dalalka yurub waa madaxda ku jira midooda yurub ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan heshiiskaasi
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay kaalinta ay dhallinyaradu ku leeyihiin ka qayb qaadashada hannaanka doorashada dadban dad badan ee loo yaq ee loo ballansan yahay inay toddobaadyada soo aadan ay ka dhacaan soomaaliya waxaana ka qaybgelaya barnaamijkeenna madasha dhallinyarada caydiid maxamed cali fardowso maxamuud iyo weliba cumar cabdi maxamed waxaa inoo daadihinaya wariyaha v o magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq
waan dhownahay waa mahadsantaa cabdiwaaxid dhow aada umahadsantiin v o a waa ku dhownahay
ee su-aasha ugu horreysa aan siiyo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug marka ugu horreysa kaalinta dhallinyarada gobolka mudug ee gaar ahaan marka la yidhaahdo ergooyinka
bismillaah v o a waan mahad celinay marka koowaad marka labaadna doorka dhallinyarada gobolka mudug ay ku leedahay election systemka socda ma ahan mid muuqda barkee ergooyinkii waxay ku qeybsan yihiin qaab qabiil mana jirto wax flow ab ku sameeyey in dhallinyarada ay konton iyo kowdii qofba dhallinyaradu ay saami ku yeelato saas daraaddeed marka ma ahan doorka dhallinyarada gobolku mid muuqda oo ka qayb qaadashada ergada ee xulitaankeeda mana jirto wax odayaal ah ama wax dowlad ah ama wax bulshada qeybeeda kala duwan oo doorkaas u istaagay siday dhallinyarada uga muuqa lahayd barnaamijkaas
firdowsa waxaad ka mid tahay gabdhaha gobolka mudug ma kuu muuqataa in kaalintii haweenka gaar ahaan dhallinyarada haweenka ah ay ku leeyihiin ergooyinka iyo nidaamkan doorashooyinka ee ka socda dalka soomaaliya oo idin Een, marka hore waxaan u mahad celinayaa bahda v o eda gaar ahaan cabdiwaaxid macali isxaaqa oo ah wakiilka gobolka mudug Een, haddii aan usoo laabto su-aashaada een, cabdiwaaxidow een, qaabkay hadda wax u socdaan een, si guud iyo si gaar haddii loo fiiriyo gobolka mudug oo kale aan joogno een, u- arrintii hadda xulustii een, ergadii meelii gebagabadii ugu dambeysay maraysaa way socotaa Een, haddii la fiiriyana een, qof adiga inuu muuqato iska dhaafe een, maba jirtaan anigu ku cabiri karaa oo in micnaha dhallinyaradu ay gaar ahaan haweenku ay qeyb ka yihiin arrintaasi Een, si guud haddii loo fiiriyana een, waa la socotaayo arrintii een, doorashadii guud ee soomaaliya haweenku xaaladooda meesha ay maraysay Een, gaar ahaan haweenkii iyagoo siyaasadii s- raadinayo ku dhex jiraba haddana waxaan jirin qof dhallinyaraah oo laisdhihi karo maanta een, siyaasadda soomaaliya ama haweenkii ha noqdaane oo dhallinyaro gabar dhallinyara ama een, laisdhihi karo maanta waxay ka dhex muuqataa siyaasadii een, sida guud ee d- ururka hadda haweenka waatii maanta yaa- waagi dhow sidai micnaha ay uga hadlayeen waa arkaysay Een, marka maysan ku jirin qof dhallinyaraha oo laisdhihi karo siyaasadii bay ka dhex muuqdaan Een, mana jirto cid hadda u ololeyso oo ama een, la yidhaahdo haweenkii si gaar inta loosii fiiriyo war dhallinyaradii siyaasadda ayagaa mustaqbalka dadku badanaa waxay yidhaahdaan een, dhallinyaradu waa mustaqbalka waa ma- waa- dhallinyaradu waa biri laakiin annaga waxaan dhihin karnaa dhallinyaradu ma ahan biri ee maanta waayihiin oo iyagoo wax baranaayo oo shaqooyinka ku guda jira bay shaqadii siyaasaddiina qayb ka noqon karaan Een, ayagaana wax dardar- dardargelin kara oo maskaxdooda fiyooda marka een, si guud iyo si gaar haddaan u fiiriyo anigu ma u jeedo mana ii muuqato qof dhallinyaraha ama gabar ha ahaato ama dhallinyarada ay laftirkooda wiilashii waa laga hadla iyaga laftirkooda laakiin ma ii muuqato in maanta siyaasadda soomaaliya een, qoondadii ha ahaato ama xulistii ergooyinka ha ahaatee ay soomaali ay gabdhihii ay qayb ka yihiin oo ay ku jiraan siyaasaddii oo oo go-aankooda u cadyahay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka galmudug ma leedahay qorshe ku aadan ee ka qaybgelinta dhalinyarada hanaanka siyaasadda iyo in ergooyinka nidaamka ah ee doorashooyinka socda oo dhalinyaradii aad qayb ka siisaan Eh, bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waa salaaman tahay eh, cabdiwaaxid iyo dhammaan baha v o eda intaas ka bacdi marka koowaad horta eh, waxaa raba inaan ka hadlo dalkan wax iska leh oo xaqiiqda ahi waa dadka dhallinyarada Eh, dalkan boqolkiiba todobaatan iyo shan dadka jooga oo ku nool waa dhallinyaro Eh, taas waxay macnaheedu tahay in dalkan la rabay boqolkiiba todobaatan iyo shan wixii soo baxa inay yeeshaan dhallinyarada Eh, taas cagsigeeda waxaan dhihi karnaa waxaa xaqiran oo meesha ka maqan dhammaanba doorkii dhallinyarada ay ku lahaan lahaayeen eh, hanaanka siyaasadda Eh, wasaarad ahaan eh, waa jirtaa qorshe nooga degan in dhallinyaradu ay noqoto dadka koowaad ee ka mid noqda eh, hanaanka siyaasadda dalka waxaa loo baahnaa madaxda dalka siday ugu qorsheeyeen haweenka boqolkiiba soddon oo kale inay yidhaahdaan boqolkiiba afartan waxaa iskale ee dadka dhallinyarada inta soo hartayna eh, waxay noqon doonaan dadka mushakalka ah ee dalkan eh, qaadan kara laakiin total ba aad galmudug ahaan marka aan fiirino ma jirto wax qeexan oo cad oo dhallinyarada loogu talagalay oo la siinahayo Eh, taas bedelkeeda waxaa socda runtii eh, isxilqaan badan oo ay sameynayaan dhallinyarada iyagoo isku xiran Eh, waxay noqon kartaa taas inay runtii wax soo un soo dhacsadaan laakiin waxaas waxay noqon doonaan wax un ay kusoo heleen eh, eh, qofka sakartidiisa iyo xoogiisa Eh, taasna waxaa filayaa lafteeda waxa kasoo baxdaa natiijadu inay noqoto sidii la filayay oo ah boqolkiiba toddobaatan ergooyinka noogu soo horeeya inay dhallinyaro noqdaan Eh, so waxaa loo baahan yahay marka la eego xataa eh, boqolkiiba soddonka loo qorsheeyay haweenka haweenku dhalinyaro iyo waxay iskugu jiraan iyo da' kasta waxaa meesha ka maqan sii fardows ay sheegtayba eh, doorka dhalinyarada ee haweenka Eh, waxay moodaa dad gaara inay wixii ololeysteen dad gaara ay rabaan in ayagu issiiyaan Eh, meel cidlaana dad ay ka qaadan doonaan soddonkaas oo dhalinyarana ka maqnaan doonto Eh, marka waxaa loo baahan yahay hanaankaas ka gedisan in la sameeyo dhalinyaro laftooda waxaa ku dhiirigelinaynaa inaysan ka harin inay isxirqaanka ay wadaan oo hadda uu noo muuqda Eh, taasna waxay dhali kartaa dhalinyaro laftooda inay arkaan dalkan waxaa laga dimacsan yahay tusaale ahaan markii eh, meeshii konton iyo kow la rabay in dhalin- dhalinyaro intay isxilqaameen ay kasoo baxaan soddon ilaa afartan waxaa loo baahan yahay inay u hiiliyaan dhalinyarada musharaxiinta ee soo baxaysa oo l- si aan kala har lahayn ay u muujiyaan doorkoodan ay kasoo baxeen oo ah inay xoogsadeen wax un heleen cagsigeeda inay ayadana u hiiliyaan walaalahooda kale dhalinyarada ay soo sharaxay si ay uga muuqdaan doorkii siyaasadda si si hufan Eh, cumar aad baa mahadsan tahay Eh, haddii aan dib ugu soo laabto eh, aydiid maxay tahay sababta idin diiday inaad ka mid noqotaan eh, hannaanka eh, doorashooyinka gaar ahaan ergada labada aqal dooran doonta Een, anugu laba qaybood baan ku sheegi lahaa waxyaabaha inoo diiday kow waa midda koowaad waxa weye madasha madaxda soomaaliyeed oo qof dhallinyara hortooda nugu jirin taas waa qodob koowaad midda labaadna waxa weeye markay shireen maysan soo saarin wax tixgelin oo dhallinyaro ay leedahay Een, labadaas qaybood anuu ku sababeyn lahaa agaasimuusu sheegana dhallinyaradu hadda isxilqaamay wadaa ina nafsad ahaantooda ay orado waxyaaba waxaan ku jirrabay aan ayaantan ka carirayna tusaale ahaan qof dhallinyaraahi beryahan maskaxdiisa waxaa ka tirantay inuu qabiil wax u raadiyo maanta dib baa lagu noqday qof kastoo dhallinyara wuxuu ku leeyahay qabiilkaya wax kasoo qaadanaya qabiilkuna tixgelin dhalinyaro ma siiyo qof kasta ama qabiil kasta wuxuu tixgelinta siinayaa midka ugu bahalsan ee wax usoo qaadi kara waa hore baa lacagtana lagu heshiiyey Een, waxaa la yidhi loobinka waa la- wax ku heshaa lacag ku heshaa Is- een, waa inaad qofka musharaxa wax ka heshaa midka lasoo saari doona waa in wax ku heshaa wixii qabiilkana waa inaad meel dhigtaa macnaheed soo maahan in dhallinyaro eh, uu caafimaad qabta aqoon badan leh marka hore inay meesha ka maqnaayeen Een, inta aan rabna waxa weye in dhalinyaro noocaas helo dhalinyarada gobolka ahaan waan diyaarsanay dad dhalinyaraha oo diyaarsan oo aqoon leh baa jiray balse qabiilkaan ku ribinba qabiilka wuxuu dareerahayaa ka ugu bahalsan si uu wax ugu soo qaado ka ugu bahalsan si uu qofka eh, wax doo- oo diidan yihiin qabiilku uu- ula dagaalo midaas marka waxay sababtay inay soo baxaan barodhegti uu soo baxo foolxun inay soo baxo in la doorto xildhibaan aan deegaan kusoo noqonayn een, sida soo socota ee muuqataba inay soo baxo ama xildhibaanad ama xildhibaan aanan een, lahayn hadaf guud aan lahayn mid da- raba inuu jeebkiisu buuxsamo inuu cunto helo noocaas wax lamidaa soo baxo maasante firdowsa kaalintii haweenka maxay tahay caqabadeedii hortaagan
Een, kaalintii haweenka een, caqabadaha hortaagan cabdiwaaxidow een, waxaa ka mid ah een, in haweenkii een, sidaan la soconno aysan is- lahayn isku xir guud oo meel haddii urur haween oo kale uu jiro ama een, ururka haweenka qaranka oo kale haddaan ka soo qaadno waxaa jira caqabado badan oo ururka haweenka dhex yaalla oo isku xirna xirnaansho la-aan iyo in aysan sameyn een, wax la yiraahdo in dadkii ay- ma- ururkii dhaqdhaqaaq uu intii aan doo- hadda xilligan hadda aan ka hadlayno ma aan xilli la dhihi karo waxbaa laga gaara oo anagu hadda xilligan inaan hadalno nirahno kaalinteeni baa maqan ama waxaana loo soo aan aan dhaqdhaqaaq sameyno xilli ay munaasib tahay ma waa xilli xeerihii fandhaalka la dhaceen marka haweenkii ayagu xilligii la rabay inay sameeyaan dhaqaaqa oo siyaasadda ay ka dhex muuqdaan gaar ahaan dhallinyaradii oo isku xir la sameeyo Een, haweenku keligood hooyooyinku waxba ma qaban karaan ayagoon gabdhihii la jirin oo dhallinyarada wax baratay aysan garab taagnayn marka waxaa jirtay een, markii la ogaaday in ay haweenkii aysan kaalinta ay meesha ku lahaayeen aysan soo bixin cadaanin baa hadda lagu baraarugo oo waqtigii loogu talagalay inay hadlaan ama ay iskaashiga sameeyaan oo arrimahaas ka fikiraan oo sidii ayagu ay kaalintooda ku heli lahaayeen ay wadadeeda qaadaan marka ay- waxaa jirto isku xir la-aan iyo haweenkiiyo oo aan u diyaarsanayn ama gabdhihiiyo sidoodaba fahansaneynba sidii loo dhahayay gabari ee gurigeeda ku fiican tahay iyo hadallo noocaas hooyooyinkii hadda ayagoo xataa shaqadii is- ay suurtagal u tahay inay qabsadaan baan waxaama loosii tixgelinayn een, in horta bal ayadu ay wax qabsan karto oo ay siyaasaddii qayb ka noqon karto marka xilligaani ma ahan xilli munaasiba in laga hadlo ama ay em, haa oo arrimahaas la yiraahdo annagu waxaasaan u baahanahay sidaas maxaa u heli weyn xilli waqtigeedii lasoo dhaafay waaye marka xilligii loogu talagalay eh, ma ahan laakiin waxaan leenahay bal horta tani waana dhaaftay midda soo socota aan ka fikirno Eh, eh, ergada oo kale hadda waxaa xolaysa firdowsa eh, eh, odayaashii eh, dhaqanka marjaca looga dhigay inay dib usoo xulaan Eh, boqolkiiba soddonna madashu waxay ku heshiisay in haweenka la siiyo ergada in qeyb ay ka noqdaan laftirkeedu waa ay leedahay makuu muuqataa marka in dadaalkaasi uu socdo ama la xulayo oo si ay uga qeyb noqdaan ergooyinkii
Een, maya ma aaminsani aniga in hadda kadib haween ay heli doonaan boqolkiiba dowladdan hadda soo socotay cusub ee sanadka dhammaadkiisa ma aaminsani aniga inay heli doonaan boqolkiiba soddon maxaa yeelay haweenkii een, waa- ayaan dhowda waxaan maqlaayay gudoomiyaha ururka waa gudo- gudoomiyaha ururka haweenka qaranka oo hadlaysa oo dhahaysa waxaan tagnay deegaanadii dhammaanba oo laga soo xuli lahaa een, odayaashu odayaasha dhaqanka ergadii la xareynayo odayaasha markaan la kulanna waxay noo sheegeen bay tiri in erge walba ay soo diyaarsatay odayaashii soo diyaariyey aysan wax haweena aysan ka mid ahayn marka een, gebi ahaanba maba jirtaba in haweenku ay qayb ka noqdaan ama ay ergadii soo xulaysa xildhibaanada ama boqolkiiba soddon dowladdan ay ka helaan laakiin iyay ku fikirinaan leehay dowladdan boqolkiiba soddon inay ka helayaan laakiin ha usii tabaabushaysataan sidii dowladda soo socota boqolkiiba een, labaatan iyo shan ama boqolkiiba labaatan ay uga heli lahayn oo sida anugu aaminsanahay Ee, cumar hanaanka dhallinyarada ee ee ka qaybgalka siyaasadda dalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca ee, ee galmudug marka la yidhaahdo maxay tahay daadadka idinka xoog badan ee idin qaaday ee idin diidaya inaad dhallinyaradii ka qaybgelisaan muuqaalada socda ergooyinkii ee, hanaankii doorashooyinka labada aqaladay midkood noqon lahaydba Eh, horta marka koowaad eh, waxaa dhihi karaa galmudug waa la socotaa waa cusub tahay caqabada koobaad oo jirta waxa waaye in cuseybkii laga faa'iidaystay horta marka koobaad Eh, marka labaad aniga aada u weyn waxaa saarayaa eh, dhalinyarada waxaa lahay eh, eh, aaminsanahay dhalinyaradu haddii dib loogu laabto dalkan wixii wax soo gaarsiiya waa dhalinyaro ninka seexdaa siciidii bay dhalay Eh, dhalinyaradu markii laga soo bilaabo israel ilaa halgankii lasoo maray dhammaan dhalinyaraha ka qayb qaadatay hadda waxaa dhihi karaa dhalinyaradii waxay ku qanceen inay noqdaan dad eh, runtii ka daba shaq- u shaqeeya ama shaqaalo u ah dadka eh, siyaasiyiinta oo sadbursiga doonaya Eh, tusaale ahaan nin kasta oo dha- oo siyaasiya labaatan wiil aad daba joogta Eh, ninka halyeeyga oo uu sheegay guddoomiyuhu oo ciddu rabta in wax usoo dhiciso waxa wax ka dhigay waa ayinka dhalinyaradii waaye so dhalinyarada lafteeda waxaa loo baahan yahay inay go-aan qaataan laakiin ee, ee, ee, dhallinyaradu ma caafimaad qabta soo maahan maadaama burburkii dhibaatooyinkii dhacay kaalinta ugu mugga weyn ee dhallinyaradu u lahayd taas waa caddahay arrinta koobaad oo halkaas meesha waxaa ka jiran yihiin dhalinyaradu hadday tashato Sidkiina halkaas ha ku jirto.
go-aan yeelato sidkeedu waa caddaan lahaa laakiin eh, yar waxay u shaqaynayaan eh, dadkii rabay inay dad bursadaan s- waxay u yihiin loobin waxay u yihiin intay erga noqdaan waxay rabaan inay nin bursi wata oo og tihiin balaaya ka dhacday oo dalkan raba inuu meel daran u horseedo inay doortaan diyaar usi yihiin marka dhalinyarada waxaa laga rabaa inay go-aankooda mid noqdaan ee ani ma diidani arrinka aan dhalinyaradu qabiilkii ha ku laabato si wax usoo dhacsato because dalka dhanaa waxaa lagu qaatay wax in qabiil wax lagu qaybsado ee marka waxaa loo baahan yahay war labadan qof dhalinyarada iyo qofkan kale oo balaay qabaha rabo in dalkan wax waxdana u horseedo aan kala dooranno ninkan dhalinyarada ah wanaagga noo horseedaya oo cusub maskaxda fiyow leh aan dooranno ha noo soo baxo taas waxay ka dhigan tahay markii ee, boqolkiiba afartan konton ah helno maanta dhalinyara soo baxdo laba kun labaatanka waxaa ku haminaynaa in dhammaan haaf ka mid a uu noqdo ee dhalinyaro marka ee arrinkaas dhalinyaro ha ku baraarugsanaadaan qof kastaa wuxuu tabcadu gurtaa maanta waxaana tabcaan laba kun labaatan guran mayno hadda jaanisaa weli sii haysanaa hadda aan ka faa'iidaysano waa hubaa boqolkiiba toddobaatan dhalinyaraa soo bixi doonta ergada arrinka aan fiirinayno wuxuu yahay gaar ahaan galmudug laba wiilaa soo sharaxi doonta mid ciddiisa inuu balaayo usoo dhicyo rabo oo ciddiisa kale u doodhaya iyo mid wadaninimo rabaa labadaas kay kala doortaana laba laba kun labaatanka kuna kala gunan doonaa Eh, waana mahadsan tahay firdowso ma ka midaysan tihiin haddii sadki aad ku lahaydeen doorashada gobolka aada weysaan ee, inaad samaysaan wax kasta oo aad u arki kartaan inaad cadkiina ku dhacsan kartaan Een, cabdiwaaxidow haa oo horta dhalin gabdhaha keliya een, anigu mal- ma lihi gabdhaha keliya xaqoodii maqan yahay wiilashii dhallinyaradana marka waa nugula jiraa marka waxaan leenahay inta isgarabsano wartan way nugu dhacday mid dambaysa nugu soo laabane een, dhammaanba dhallinyarada gobolka ku nolow een, arrintaas aan u istaagno aan isku dayno annagu inaan horta bal aan muujino annagu cududii awoodda aan leenahay iyo sidaan ku keensan karno fikraddeena iyo waxay inta is annagoo dhan iskaashino aan si midnaba leh aan ugu istaagno dalkan iyo deegaankan gaar ahaan inaan wax u qaban karno oo dhallinyaro ahaan aan ismuujino horta bal maba muuqanee bal aan ismuujino aan leehay waa taladeeda ugu dambaysa marka cabdiwaxid dhallinyaradu ma ka caafimaad qabaan qabiilka colaadaha dhibaatada ee, si aad uga qayb gashaan marka siyaasaddan ma leedihiin dhallinyaro nadiif ah ma odhanayo boqol kiiba boqol nadiifana laakiinse waxaan rabaa inaan maanta caddeeyo war nambarka gobol ahaan aan ka hadlaani ma ogtahay nambarka dhallinyaro ee nadiifka ah ee hamigooda uu yahay hami wax dhisid hamigooda uu yahay hami wadininimo waa badan yahan qaba ergadaas maanta tusaale ahaan haddii loo baahnaa laba kun oo qof oo dhallinyaraha laba kun oo erga haddii loo baahnaa ama wax u dhow haddii loo baahnaa maanta gobolkan wax laga heli karaa intaas iyo in ka badan oo dhallinyara oo nadiifa laga heli karaa hadday aqoon tahay dhisan hadday tahay wadaniyad dhisan hadday fikir ah tahay dhisan tahay ayaga waxaan ugu dhimanaynaa waxa weeye inay soo saaraan wax fiican markii qof dhallinyaro ah uu meeshii tago uu niyadda ku haysto wax fiican soo saar waa la hubaa wax fiican soo saaraya markii uu xildhibaan fiican oo nadiifa uu soo saaro xildhibaanka fiican wuxuu noo soo saarayaa een, madaxweyne fiican noo saaraya cidiid maxaa idin diidaya inaad odayaashiinii beesha ku soo fayshaan oo xaggaas eh, hab qabiil aad uga timaadaan maadaama wax qaybsiga uu qabiil ku salaysan yahay Een, horaan u sheeg waxaan idhi een, qabiilku sidii qofka wax usoo qaadi karaa bay dirsanayaan ma diranayaan qof nadiif ah waan u sheegnay waxaa jirta hadda dhalinyaro loobin ku jirta oo ergadi rabta qabiilka markii aan rabnay inaan la xoojino qofkaas oo qabiilkiisa ula tagno waxay ku leeyihiin qabiilku war annagu aqoon ma u fiirinayno mana u fiirinayno wax kale waxaan u fiirinaynaa qofkani ma yahay qof qabiilka horena ugu fiicnaa oo ku dhex jiri jiray Een, fahmi karana xisaabaadka nala ku leeyahay waxa wax ku leenaha inta naga maqan muhiimadda waa intaas marka culaysyadii jira ay kuwaasa kow ka ah dhallinyaradii qof kasta oo hadda musharax xildhibaan u ordaya fiirso xildhibaan kasta oo cararaya oo musharax kasta oo cararaya ah labaatanka qof ee hoggaanka u haysa waa dhallinyaro markaad u tegda oo tirahdid warniyahum idinkumaa meeshaan u carartaan oo xildhibaan raadisaan waxay ku leeyihiin meeshaan waxay rabtaa lacag lacagna ma hayno meeshaan waxay rabtaa garasho qabiil garasho qabiil ma hayno meeshaan aqoon baan is lahayn aqoon baa wax lagu heli lahaa maanta waxay maraysaa fashilkaas qofku wuxuu ku leeyahay heer jaamacadeed aan ahay shahaado jaamacad aan wataa waxaan moodahayay in aqoon meeshaan lagu helahayo waxaan ogaan in aqoon wax lagu helayn saas daraaddeed qofkaas wuxuu ku leeyahay maxaan aqoon dambe iskaga dhibaya dhallinyarada niyad jab xoog la soo gaaray dadka saxiixa wax gudbinta iska leh ha ka fiirsadaan xibnaha dhallinyarada ee gudbahaya ama xildhibaan noqonaya ama erga noqonaya maanta digtoonaha laga garwana mahadsantid haddii kaalinta dhalinyarada ay muuqan weyso maxaa idin qorshaysan Eh, arrinkan waa soo socon jiray waxaan rajeynaya inuu sii socdo laakiin dadku asaga- asagaa loo baahanya inuu isku tashado cidaa isku tashan waa loo talin doonaa Eh, dhallinyarada waxaa la rabaa hadda waa la joogaa laba kun toban iyo lix waxaa nagu soo fool hadduu ilaahay noo sii kaadiyay laba kun labaatan oo la rajeynaya in dalka ay ka dhacdo doorasho oo Eh, marka waxaa loo baahan yahay maanta wixii aad tabcaan ayaa beri heli doonaa aan ku dadaalno maalin kasta inaan cid eedno inaan dad u asaan garan dhibkii dhacay waa laga fiican yahay waxaa loo baahan yahay dalkan in laba kun iyo labaatan dhallinyaradu ay ka soo baxdo door fiican haddana ay ku xisaabtanto in dadkii lasoo saari doona uu noqdo dad dhallinyaraa qorshaha wasaaradduna waa cad yahay waxayna diyaar u tahay inay ka shaqayso wax kasta oo dhallinyarada laba kun lix iyo toban ay wax un ku yeelan karto adagaaga beesha hadduu ku keeni waayo marka dambe mis leedahay waa lagu keeni karaa Een, sida hadda caydiis sheegay oo kale een, odayaasha ama markii lasoo xulaayo oo kale ergaday ma aaminsana in qof dhallinyaraa uu wax soo qaban karo in een, qof dhallinyaraa uu horumar siyaasadda ka samayn karo ama xaqooda uu usoo dhicin karo laakiin waxaan leenahay bal horta aan anagu inta dib ugu laabano odayaashii iyo qabaa'ilka maadaama waxaan doorashada ay four point five ku salaysan tahay aan ka dhaadhicino in a- ayaga aan qalbigooda ku beerno bal horta dhallinyaradu inay wax qaban karaan oo sida odayaashu ay kalsoonida uga samaysteen oo kale aan annaguna dhallinyara ahaan aan kalsooni ka samaysano dadkii siyaasadda naga sugaayo aan horseedka aan unahay sawirka dhallinyarada laga haysta ee ah ama muuqaalka xun ee dhallinyarada laga haysto dhibaatada burburka inay u yihiin sal islamarkaana aysan wax dhisi lahayn sidee looga saari karaa waxgaradka iyo indhaha bulshada Een, howlaha hadda dhallinyaradu ay wado waxay noo horseedayaan inaan barnaamijhaas ka baxno tusaale ahaan way soo yaraanayaan dhallinyarada ku biiri jiray maleeshiyaadka way soo dhammaadeen odayaal baa ku haray markaan Een, dhallinyaradii magaalada joogtay ma jirto ilaa labada sano lasoo dhaafay oo qof jabhad ku biira lama arko dad miyii ka soo baxay oo xoolo dhaqato ahaa oo aan dareensanayn dhibaatada ay leedahay jabhadu baa ku biiraya midaas waxay noo horseedaysaa insha allah inaan ka baxno Een, midda kaloo soo harta waxa weeye een, ergada waa nalaku qadiyey sida muuqata dhallinyaro haddaan nahay laakiinse waxaan ballan qaadaynaa hadduu alla idun anagu marna ma foodaynayno cidna laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaan musharaxiin dhallinyaro ah oo xildhibaano u cararayo badan inaan garab istaagno hadduu alla idun aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen aydiid maxamed cali xasan farduuse maxamuud sahal iyo cumar cabdi maxamed guure oo martii ugu ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxinaan ayaa idinla socodsiinayay waxaadna kala socoteen v o a laanteeda afka soomaaliga sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena cabdiwaaxid halka aad ka dhagaysanayseen barnaamijkaasna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa noo haya wariyaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaari doona kulmo ka tirsan horyaalka premier leaga ee waddanka ingiriiska inkastoo kulan maalinta shada uu dhacay kooxaha everton iyo crystal balace ay gool iyo gool isla dhaafi waayeen ayaa kulamada kale ee maanta dhixi doona waxaa ka mid ah naadiga swan city ayaa la ciyaari doontaa naadiga liverpool hol city waxa ay martigelin doontaa naadiga chelsea sunderland iyo west bromwich albion ayaa ballansan watford iyo f c barnmouth ayaa sidoo kale dheeli doona halka middlesbrough ay u socdaali doonta naadiga kubadda cagta ee west ham united beri manchester united iyo stark city ayaa dheeli doona leicester city waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta southampton tottenham hosbury iyo manchester city ayaa dheeli doona banley iyo arsenal ayaa sidoo kale maalinta beritoolo ciyaari doona kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah haddii aynu eegno horyaalka dalka talyaaniga naadiyada baskara iyo kieva verona ayaa dheeli doona halka udines iyo lazin ay ciyaari doonaan sidoo kale horyaalka dalka sbain waxaa kulmadu ay u dhici doonaan sida tan naadiga real sociedad ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga real batis kulan shalay dhacay kulmada kale ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah granada iyo laganes waxay dheeli doonaan kulanka ugu soo horreeya halka sevilla alavesna ay sidoo kale ballansan yihiin osasona iyo las balmas ayaa wada ciyaari doona deportivo la caronya iyo sporting gijon ayaa dheeli doona beritole lencia atletico madrid ayaa kulan xiise badan la wada sugaya real madrid iyo eber ayaa sidoo kale ciyaari doona esbanyol iyo valerial waxa ay dheli doonaan kulan kale halka atletico bilbao ay u socdaala doonto malaqa seltavigo iyo barcelona ayaa kulan kale oo xiise badan la wada sugayo dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha tanna dhinacii heesa haddaan eegno waa heesu ku luuqeeyo fanaanka sidii cali winkiin heesta dhallinyarada
dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhalinyaqa kacotoosa dhidibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dambalkaygu waa baaqe teftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalaforniyo dhayton minasoodha soo dhaafa
heestaasi dhallinyarada iyo fanaanka sidi cali winkey waxay u dambeeyeen barnaamijkii dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo ee maanta inta haddii la idhaahdo afarta galabnimo aynu dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo duhurnimo wanaagsan
daruuraa ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa naqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo caryaanta daruuraa ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa noqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena hoy dhaliyaroy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye dhulka hooya soo aada dhaleecada ka jira beesha